Ciyaar aad u xiiso badan ayaa galabta ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Al Amsey Stadium ee magaalada Bure ee xarunta gobolka Togdheer. Ciyaartan oo aad u xamaasad badneed oo dhex maraysay labada gobol ee Maroodi Jih iyo gobolka Sanaag, labaduna ka kala tirsan yihiin Group A. ciyaartan ayaa wejigii hore waxa ay ku bilaabantay jawi aad u degan waxaana inta badan ciyaarta maamulayay gacantana ku hayay gobolka sanaag weeraro badan oo ay labadani kooxood isku qaadeen haafkii hore ciyaarta ayaanay suurto gelin in ay kala dhaliyaan wax gool ah sidoo kale haafkii hore ciyaarta ayaa saddex kaadh oo la siiyey saddex ciyaartooy oo ka tirsan xulka gobolka maroodi jeex halka mid ka mid a ciyaaryahanada gobolka sanaagna loo loo taagay gaadhka casaanka islamarkaasina uu dabadda uga baxa ciyaartii haafkii hore ciyaarta ayaa kusoo idlaaday gool la-aan aanay kooxina dhalin wax gool ah kadib markii laisugu soo noqday haafkii dambe ee ciyaarta ayaa halkii aad halkeedii ay hoggaanka kasii qabatay kooxda gobolka sanaaga waxay ciyaartu socotaba daqiiqad kadib ogii haafkii dambe ee ciyaarta ayaa waxa u suurto gashay kooxda gobolka sanaaga inay shabaqa ku hubsadaan gool aad u qurux badan oo u dhaliyey mid ka mid a ciyaaryahanada u ciyaara xulka gobolka sanaaga sidoo kale iyagana xulka gobolka maroodi jeex ayaa weeraradoodii dib u soo cusboonaysiiyey kuwaasi oo weeraro la yaab leh kusoo qaaday xulka gobolka sanaaga waxa ciyaartu socotaba gebagabadii ciyaarta ayaa mid ka mid a ciyaaryahanada khadka dhexe uga ciyaara gobolka maroodi jeex uu soo qaatay kubad aad u farsamaysan kaasi oo ku hubsaday shabaqa kooxda gobolka sanaaga ise nasiib darro sii dhuwalaha ciyaarta ayaa diiday islamarkaasina sheegay gool haafsaydhaha halkii ayay ciyaartii kasii socotay iyadoo oo miriro yari ay ka harsan yihiin dhammaadka ciyaarta ayaa mar labaad mid ka mid a ciyaaryahanada xulka gobolka maroodi jeex ugood aad u farsamays mar labaad ku hubsaday shabaqa goolka gobolka zanaaga kaasi oo ka dhigay ciyaarta barbardhac islamarkaasina ciyaartii ku dhammaatay hal iyo ay ku siman yihiin labadani ciyaarood ciyaarahani ka socda garoonka kubadda cagta ee alamsey stadium ayaa waxa ay kusii siqayaan wareegii afar afarta waxaana ilaa haatan la rumaysan yihiin inay baxeen labada gobol ee maroodi jeex iyo hawd oo ka tirsan gruubka e isla gruubka e ayaa waxaa hadhay labada gobol ee sanaag iyo togdheer gruubka b ayaan ilaa haatan la garanayn labada gobol ee soo bixi doona axmed maxamed ismaaciil axmed hanad shabakada caalamiga ee timaacda news burco somalilan